ganacsatadan ka xoogsata kawaanka mallayga degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa dhigay banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhulboob ay sheegeen inay dowladda federaalka ku hayso kawaankooda waxay tilmaameen in loo soo diray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo u sheegay inay kawaanka xoog uga saarayaan dhankooda xoogsatada banaanbaxa dhigayey waxay sheegeen inaan xoog looga qaadan karin kawaankooda ayagoo caddeeyey inay difaaci doonaan hantidooda
anaga kawaankeena oon iskahosgambade mafahamte in nolol dhisayaa laiska dhigay kawaankeena annaga kan xagga ee dhisteen uu hoteelaha ka dhistaan annaga kawaankeena u baahannahay mana ka baxeeno kawaankeenna xoog in nol ku qaato diyaar mu'niin kawaankaanna mana ka baxeeno maantana maxaa la taagan yahay saaka laga bilaabo lix sac in laga baxa kawaankaan loo taagan yahay ciidamanaana taagan haddana waxay taagan yihiin xoogaana ii saareenaa kawaankaan usi waa ka horreeyey aadan cadda xataa waa ka horreeyey kawaankaan iskaashataa leh kawaankaan dowlad ma leh kawaankeenna annaga dhiiggeenna u daadanayno mana ka bixi doonno mana ka bixi doonno weligeenna saana ahaan doonaa hadduu ilaahatalaa horta koo dhallinyaro kuu soo fakat wax walbaad dareemi kartaa annaga maanta ka hor idaacad ma soo ag istaagin oo ma soo hor istaagin waxana keena dan waay dan oon lagu dhigi waaye oo ilaa haddana lagu haayo waay haddii madaxweyne ada hataa bixinoyst iyo haddii dad adig ka hoos imaada haddee bixinoyaanba kolley annaga kawaankiina waa u baahan nahay annaga wax caruura ku korsanaa annagaa ku shaqaysana xoogsataa ku nahay badleeyaa nahay waxaa kuu sheegaynaa wax adiga aad noo wadid haddii adiga aad madaxweyne naga jooji haddii aan naga joojiyeenn dhallinyaro kuusoo fakat weligeeda la arki jiri kenya ma arkino dhallinyaro waa waaloosa anagana waa waaleena mindi iyo wax lalqaadaa gaanjo askariya inta imaada diloole waxaysan adaana ka jawaabaa bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa la kulmaya xadgudubyo kala duwan oo uga imaanaya dowladda federaalka arrintan dhulboobka ahna waa mid ay wajahayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho sida ganacsatada iyo kuwa leh guryaha caadiga ah intaba xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyaa inuu yahay nin faa'iido badan ka samaynaya dhulboobka xargaha goostay oo dowladdiisa ka wada muqdisho